suuraddan la idhaha suuratu luqmaan waa koob iyo soddon aayadaheedu waa afar iyo soddon bismi illaahi araxmaani araxiim aliflaamiim allahu aclamu bimuraadii bidalik ilaahay baa wuxuu ihi tilka tan soo socota aayaatu lkitaabi alxakiim kitaabkii sugnaa aayado ka mida weeye aayadaha suuraddani ay koobsatay hudan waraxma hanuun iyo naxariis buu u yahay lilmuxsiniina samafalayaasha haddaad hanuun iyo naxariis doonaysa samafale noqo aladiina waa kuwii samafalayaashu yuqiimuuna asalaata wa yu'tuuna azakaata salaadiiyo sakada ayay isku daraanay bixiyaan tukadaan wahum bilaakhirati hum yuuqinuun aakhiro oo qeybka ilaahay ku jirtana waa yaqiinsan yihin dad shakisan oo warwarkooda uu badan yahay ma aha oo macnaha aan aakhiro rumaysayn maaha aakhiro way rumaysan yihin waa ku talagaleen ulaa'ika kuwaasi calaa hudan min rabbihim hanuun bay ku sugayiin ilaahay xaggiisa ka yimi sida faraska loo fulo ama kursiga loogu fadhiistay hanuunka ku dul sugan yihin kamay dhicin maaha calaa xarfin min alhudaa laakinahum cala alhudaa hanuunka way ku degeen wa ulaa'ika hum lmuflixuuna kuwaasi way horu mareen tilmaamaha leh wa min annaasi dadka waxaa ka mid a buu ilaahay yidhi aan idiin kala sheega ilahay isagaa ummadda kala yaqaanee man yashtarii mid iibsanaya lahwa alxadiisi lahwa alxadiis warkiisa bilaa macnaha liyudila can sabiilillaahi si uu dadka uga lumiyo ilaahay jidkiisa xaqa ah ee la doonaya dadku inay maraan ay ku hanuunaan bikayri xaqi bikayri cilmin aqoon darre iyo jahli baa hayaan oo warka wanaagsan buu dadka u dayn lahaa intuu kan waalida ah ee wareerka ah ku hagayo wayatakhidahaa husuwan si uga dhigto dariiqada xaqa ah waa sabiilullaahi ayuu dhayeeldhayal uga dhiganaya ulaa'ika lahum cadaabun muhiin kuwaasi waxay leeyihiin cadaab dullaynaya wayatakhidaha aayadahana waa lagu macnaynaya aayadaha ilaahay wuxuu ka dhiganayaa husuwan ulaaika lahum cadaabun muhiin waidaa tutla calayhi marka lagu dul akhriyo aayaatunaa walaa wuu dhaqaajinayaa mustakbiran isagoo isqaalqaadaya oo kibroosan taagaya kaan lam yasmachaa baa la moodaa inaanu aayadaha maqalba kaana fii udunayhi waqran baa la moodaa dhegihiisa in ay yihiin waqran culays inay dhegaha balaaya saaran tahay uu dhega culus yahay baa la moodaa fabashirhu bicadaabin aliim cadaab kulul ugu bushaaree nin gaalada ka mida buu ahaa ninkaasi marka nebigu caleyhi salaatu wasalaam ummadda wacdiyo isaguna hablo fanaaniina buu lahaan jiray durbaanadiyo kamansita dabeetana dadku soo ururiya heesoo kaga dhawaajiya buu idhahdaa oo durbaanada ayaa waxaana garaaca khamriga iyo cunada iyo cabidaana dadka siiya dabeetana markay kala wareegaan buu idhaahdaa maxameduu iska idin maaweelinaya miyaanay tani ka wanaagsanayn saasuu odhan jiray ilaahay baa sidan u eedeeyey marka aayaadku waxay ka waramayaan heesaha iyo waxa fanka lagu tilmaamee faasidka ah oo lahwlxadiis inay lacag kaa soo gasho iyo inaad ka shaqaysatay intaba waa xaraam cabdillahi ibn mascuud saddex waa mufasirkii qur-aanku ahaa saddex jeer buu ku dhaartay in ay heesaha tahay alghinaa lahwa alxadiid ummadayda aakhiru zamaanka nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa iman doonaa buu ihi qawmun yastaxiluuna alxira waalxariira waalmacaazif waa dadka dhulka lala jarayo waa xariirta iyo farjiga iyo heesaha iyo durbaanada ayaa wada xalaashan doona bal dadkii halku maraya annujuum baa loo yaqaanaa wakhtigan xidigaha la bidhaaminayo la higsanayo banaanada heesaysa iyo iyo ka heesaya waxaa se la yaab leh dadkii akhyaarteen ahaa iyo madaxdeeni munaasabad iyo xaflad baa la samaynayaa baa la odhanaya habeen horaa bay socotay markaa dee rag badan oo malaa golayaashiina waa joogaane marka hablihiibaa miis dheer lasoo saaraya madadha ka qaawan oo wada laab qaawan waa caarkeeni dabeedna waa la daawanaya may iska daayaanay khudbadii iyo taariikhdii iska akhristaan iyo maaweelooyin kale marka arrintaa ha la bedelayn odhan lahayn waayo dadka intii acyaantooda ahayd ee ummadda hormuudka u ahayd hadday hablihiioo halkaa saaran timahoodii iyo laabtoodii iyo candhadoodii iyo ismeermeeriskoodii ay daawanayaan maxaa soo hadhay waxba ma soo hadhin waa ceeb weyn runtii arrintaa ha la bedelo oo maaragtay ha la isgaadhsiiyo hab naseex ahaan baynu udhigaynaa marka heesahaasina dee maanta halka ay reer galbeedku dad ku gaadhsiiyeen ninkii faransiiska waa kii ka warramaya lahaa war xuruubu saliibiya iyo dagaalkii karoosku hogaaminaya dadkii muslimiintaha kaga adkaan weynayay aynu gabadhila ah iyo tu heesta iyo dhala khamriyahunu geyno marka ay tuntaan bay kala wareegi doonaan inana waynu uhoos raacin doonaa caqliga ha laga xado dadka maskaxda halaga guduulo iyo caatifada waa dagaalkii caatifiga hawy wa min annaasi man yashtarii lahwa alxadiida liyudila can sabiili illaah isma gelayso inuu qofku waxaa maaweelo ka dhigto diin ilaahayna raaco qur-aan dhegaysto wacdi dhegaysto waana dhegaysto laabi laba ula maa jacala allahu lirajulin min qalbayni fii jawfi suuratu luqmaan bilowgeedaynu maraynay aayadda ilaahay uu ku tilmaamay dadka ibtiloobay shaqadooda ee diinta ilaahay ka mashquulay dadkana ka mashquulinaya shaqadooda iyo wadiifadoodu inay tahay waxaa lagu waalanayo waidaa tutla calayhi aayaatuna wallaa mustakbiran kaan lam yasmachaa kaana fii udunayhi waqran iyadoo labadiisa dhagood la moodo
iyadoo labadiisa dhagood la moodo in culays saaran yihin waqrigu waa culays kaa cadaab kulul ugu bushaaree marka horena ilaahay waxau uhi ulaaika lahum cadaabun muhiin fabashirhu bicadaabin aliim cadaab kulul iyo cadaab duleeya nabiguna calayhi salaatu wasalaam athar waxaa kaga sugnaatay inuu yidhi laba qaylo labadaba ummadda waa ka nahiyey qofka oo baroor intuu baroorto qayliya iyo qofkaoo hees la qayliya labadaa ummadda waa ka nahiyey buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam sayxatun bilbukaa'i wa sayxatun bilqinaa waxaa kaloo afar kale uu tilmaamayey qofku marka uu qinaaga iyo heestaa wado inuu shaydaanku cidhbinayo oo labada garab intuu iskaga taago cidhbahana uu xaggaa dambe kala dhacayo oo qofkan ama jaasaya ama heesaya lala yaabsanyan daalayninba waa la weheliyaa sida had iyo jeer qofku marka uu jinku galo loo qaban kari waayo oo kale yarkud bicaqibayh labadiisa cidhbood buu garbaha kala dhacaya ilaahay baa wuxuu tilmaamay haddaba bal awliyadiisa iyo arrinkooda qaaliga ah ina aladiina aamanuu buu ilahay yihi dadkii ilaahay rumeeye wa camilu saalixaati camalada fiicfiican falay lahum jannaatu naciim waxay leeyihiin jannooyin barwaaqo badan jannaatu naciim jannooyin nicmo ku hawrtay oo ay ku raasakday bay leeyihiin khaalidiina fiihaa way ku waarayaan wacd allaahi xaqan wacd allaahu wacdan xaqan wacd allaahi xaqan ilaahay baa qaaday ballan dhaba oo sugan saddexda arrimood baa isku darmay inay jannooyin leeyiin oo ay ku waarayaan oo ay heleen ballan ilaahay macnaheedu markaa waxa weeye bani aadamku aada buu jecelay intuu barwaaqo hela inaanay ka tegin oo aanay ka suulin aanay weydaaran marka halka lagama helo eh halkaasaa laga helaa wa huwa alcasiizu alxakiim awood iyo xikmad ba ilahay isagaa leh xikmaddiisu waxay keentay dadka camalkooda uu sidan kale yahay sidan in loo abaaliyo khalaqa asamaawaati buu abuuray ilaahay samooyinkii bikayri camadin tarawnaha tiirara arkaysaan la-aanteed bikayri camadin tiirar la-aan buu abuuray tarawnahaa idinka oo arkayaba inay bilaa tiir tahay jumlada waa xaala markaa bikayri camadin buu abuuray tiirar la-aantood tiirarka oo tarawnahaa jumlada waa wasfi markaa tiira arkaysaan la-aantii tiira arkaysaan ma jiro macnaheedu waxa weeye ku aan la arkayna ma muuqdo wa alqaa fil ardi dhulkii wuxuu ku tuuray rawaasiya buura an tamiida bikum lianlaa tamiida bikum si aanay idinla dhaqdhaqaaqin oo aanay u hadaafin wa batha fiihaa wuxuu ku faafiyey min kulli daabbatin xayawaan dhammaantii bal adigu dib u eeg bad iyo berriba waxa xayawaan ku nool qaaradaha kala duwan ay ku nool yihiin markaad aada xadiiqatulxayawaanaat aada u eegto iyo xayawaankaas siduu u qaraabtay iyo siduu isu difaaciyo siduu isu dhala iyo siduu wax u koriyo waad yaabi cibar baa kuu kordhi doona ha iska dalxiisuna ha eeginuune bal hadda aayaadka ilaahay ka eeg wa anzalnaa min asamaa'i xagga kore maa-an baanu ka soo dejinno fa ambatnaa fiihaa waxaanu ku soo saarnay min kulli zawjin lamaano dhammaantii kariimin wanaagsan nabaadka laftiisii ilaahay zawj buu ku tilmaamay wamin kulli shayin khalaqnaa zawjayni lacalakum tadakaruun shay walba lamaanaan ka dhigay baa ilahay uhi si aa cashar ugu qaadataan subxaana aladii khalaqa alaswaaja kullaha ilahay asaa xumaan ka hufan lamaanayaashoo dhan abuuray culamada markaa ka warrama beeraha waa kuwa tilmaamo shay waliba dhirtaa aynu arkayno inuu lab iyo dhadig leeyahay iyadoo unuusada ama labkiiyo dhadigaasi mararka qaarkood xabad ubaxa ay ku wada jiraan ama laba ubax ama laba geed nabiga calayhi salaatu wasalaam wakhtiguu madiine tegey ayuu arkay asxaabtoo talqiix samaynaya isku bacriminaya dhirta maba iska daysaa mui waa iska bixibe biidn illaahi unbay ku bixiyeen hadday nabigoodii maqleen oo ay iska daayeenna beertii way xumaatay berigii dambe cabashay soo gudbiyeen dabeedna qaaciiduu siiyey nebigu uu leeyahy antum aclamu biamri dunyaakum wardadow idinka hadhaya arrimaha adduunyadiinna idinkaa ku shaqale marka arrimaha adduunyada iyo horumarkooda iyo cilmigooda iyo tijaabadoodu ma gasho iyadu bidacu macnaha lama odhanaya haddii dadku horumar ay kasoo kordhiyaan xagga engineerinka iyo beeraha iyo tibiga bidcay la yimaadeenoo nebigu ma ogeyn ma jirto leannahu qaacidadaasu bixiyey antum aclamu biamri dunyaakum oo diinteenna hawaabit iyo mutahayiraat bay leedahay waxa hawaabitka ah ee sugani waa umuurta ku saabsan masaalixda caamka iyo akhlaaqda iyo cibaadaadka waa waxyaaba hawaabit ahoo daliilkooda uu sugan yahu qaaic yahay laakiin wixii mutakayiraadhi waa waxa la isbedeli karaa ee loo eegaya uun maxaa maslaxa ku jirta maxaase mafsado lagaga dheeraanaya marka sidaas ayaa ilaahay uu tilmaamay lab iyo dhadig inay xataa dhirtaasina ka koobanta ilaahay baa yidhi haadaa khalqu ullah waa masdaro bimacnaa ismi lmafcuul haadaa makhluuqu ullah laydiin soo tilmaayo kaasi waa ku ilaahay abuuray makhluuqaadku abuuray waa kuwa dad iyo dunye iyo beero iyo xayawaan bale faarunii bal tusiya maadaa khalaqa waxay abuureen aladiina min duuni kuwaan ilaahay ahayn maxay abuureen haddaba waa su-aal aada u weyn calaamad su-aal weyn baa saaran halkaasoo lagu leeyahy ka jawaab bal waxa ay abuureen kuwa aan ilaahay ahayne ilaahnimo loo sheegay ee laga yaabsan yahay ee la daba orday bahadda bal hadda sheega maxay abuureen bal buu ilahay yihi waxba may abuurin aldaalimuuna fii dalaalin baciid fii dalaalin mubiin dulmifalayaashu waxay ku sugan yihiin baadicad oon qarsoonayn alla wuxuu tilmaamay dad iskuma jira hadday kuwaasi daalimiin fogaadan yihiin dad wanaagsan oo awliyada ilaahay oo xikmad ilaahay uu siiyey inay jiraan oo luqmaanulxakiim qisadiisii ayaa halkan ilaahay uu soo dhigay si kale haddaynu dheegnana waalid wanaagsan oo waladkiisii hagaya mar kale qisada waxa dhexyaal ku ah xaqa uu ku leeyahay waalidku waladka inuu xadaysan yahay oo mudlaq aanu ahayn hadii layidhi waalidkii xaqaasuu yeeshay mudlaq ma aha laakiin wuu xadaysan yahay wixii wuxuu ku xadaysan yahay xalaala mubaaxa manfaca ku jirta laakiin wixii mafaasida isla markaana macsiyo ah maya waalidku xaq umale taa luqmaanulxakiimna cidda u ahaa ilaahay ma sheegin inankiisa magacii la odhan jiray iyo ajka ama da-da u ahaa ilaahay ma tilmaamin laakiin midhka meesha laga qaadanaya waxa weeye qisada oo koobsatay ummahaati alakhlaaq wa usuul alakhlaaq wa dirwata sanaami alakhlaaq akhlaaqda wixii asal u ahaa wixii hooye u ahaa iyo wixii kurus ammaan u ahaa ee aada arki doonto sida tawaaduca iyo sabirka iyo waxyaabaha dhuuxii akhlaaqda ummadda intan weydayna arrin ma hayso ilbaxnimo kasta ha sheegteen adduun kasta ha heleene qisada waxay faa'iideynaysaa ubadka inaan la yaraysan laakiin waanada loo gudbiyo leanna maskaxdiisu way fayowda waa fresh saafi weeyo si cad baa ay wax waa caddaha wax badan baa lagu qori karaa waxaa laga yaabaa nasiixada ubadku intaa uu yaryahay aada siiso aakhira cumrii inaanu ilaawinba ee ay ku dhegtaba marka ubadka in sidyada waaweyn loola hadlo fikirkooda iyo ufuqooda loo dhiso ilaahay tawxiidkiisa lagu barbaariyo akhlaaqda wanaagsan aakhiro xusuusinteeda iyo ku talagalkeeda iyo cilmiga ilaahay waxaad arkaysaa wuxuu leeyahy yaa bunaya inaha in taku mithqaala xabatin min khardalin fatakun fii sakra ila akhiri laaya macnaha ilaahay cilmigiisu baraya macrifuu siinaya marka waalidku kaalintuu qaadan lahaa wey waalidkii miyirka qabay ee muminka ahaa ee wanaagsanaa ubadkiisa sidan u jeheeya kuma jeheeya uun sida loo ilbaxayo sida adduunyo loo helayo keliya iyo ameerika iyo yurub waxa ay tahay iyo dagaalkii hore iyo dagaalkii dambe taariikhdoodii inuu sharxa iyo waxaa carruurta maskaxda ugama buuxinaye wuxuu uga buuxinayaa waxaan oo dhan intaan aynu sheegnay akhlaaqdu ka kooban yuu ahaa allahu aclam culimada qaar badan baa tilmaamay inuu afrikaan madow ahaa suudaan iyo xabashi iyo oo xaggeenna usoo riixada waaba wanaagsan haddii nin wanaagsan laynoo soo riixay taariikhda waa ku xusantahay inuu ahaa nin suudaaniya ama xabashiya oo ilaahay xikmaduu siiyey laakiin way u badan yihin inaanu nebi ahayn ee xikmadani ay ahayduun arrin kaleo ilaahay uu siiye nebinimo aanay ahayn walaqad aataynaa buu ilahay yihi xaqiiqanimo waxaanu siinay luqmaano nebiga la odhan jiray alxikmata baanu siinay xikmad xikmaduna waa alisaabatu fi lqowli walficl ilaahay oo kuu haga ya ha ha ha cafwan walaqad aataynaa luqmaan alxikma luqmaan ninka la odhan jiray waxaanu siinay macnaha nebi inaanu ahayn baynu rajaxno aan saasay u badan yihin culimada xikmaduna waa qowlka iyo ficilka oo ilaahay uu kuu hago oo uu ku hagaajiyo qowlkaagu inuu hagaago ficilkaaguna hagaago waayo dadku waa heedado way iska circiir badan yihin أحكم الشيء بمعنى أثبته وصوبه دي لا إله شيء قاوي إحكامي قف هو هجاتي لن كل قاقبة إلهي باتشهي وحيابو كتشهي مهدنا قناة كمدة أن اشكر لله با إلهي ولله كم مهدنا ومن يشكر كم مهدنا فإنما يشكر لنفسي نفتي سنبو كم مهدنا قيا معنى تا waxa weeye ilaahay waxba uma kordhinin isaga wax kororsaday waman kafara ka gaaloobay ilaahay ku gacan saydhaa fa inna allaha ghaniyun hamid ilaahay wuu kaaftoomayo cid mahadisaa way badantay waa xamiid maxmuud aad baa loo mahadiyey wakti xus qaala luqmaanu luqmaan baa ku yidhi libnihi inankiisii wahuwa yaciduhu isagoo waaninaya yaa bunaya inankaygiiow laa tushrik billaah ilaahay ha u shiriig yeelin xuquuqda kii ugu horreeyey ama cadaaladda tii ugu asiilsanayd ayaa uu faro ilaahay xaqiisa in la siiyaa ina shirka la dulmun cadiim gaalnimadu waa gardarro weyn nebiga calayhi salaatu wasalaam waa aayaddu soo qaadanayay markii asxaabtu ay yar warwareen aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulm ulaa'ika lahum alamnu wahum muhtaduun aayaddaasa ilaahay uu soo dejiye uu leeya dadka mu'miniinta iimaankooda aan dulmi ku darin hanuun iyo waxa ay leeyihiin amni iyo iimaan bay leeyihin amni iyo hanuun ayay leeyihin asxaabtu waxay dhahan dee mid kastoo naga midi oo mu'mini dulmi wuu sameeyaa waa sidee amni iyo hanuunba miyaan waayeyna maya buu dhaha si ha u fahmine dulmiga halkan la sheegaya waxa weeyaan kii uu luqmaanulxakiim inankiisa ka waaninaya oo ah shirkiga ina shirka la dulmun cadiim dulmiguu noocyo badan yahay kaasaase u weyn macnaheedu waxa weeye qofka shirki iyo gaalnimo sameeyey dulmi kii weynaabuu ku jiraa oo cadaalad ka sugi mayno weligiiba ha sheegto ha isku ammaano ووصينا الإنسان بولاهي لآدمي وحنو دردارني بوالديه اللبدي دلين أصم فله حملة أمه يدي بقات وهنا على وهن علايس متك لوهلية وهنا على وهن مع وهن وكذيد متك لسيط وصار أو دكتها علمه مركة ويريهي ده هو يدي وسي كريا وكريا وكريا إلا وسقال بلوت قال وينادو oo kolka heerka gaadhan dee culayskii hooyada waa ku badan wahnan calaa wahnin waa culays xagga uurka ah iyo culays kale oo xaggii xambaaridda iyo jaqsiinta ah wahnan calaa wahnin wuxuunay tilmaamaysaa inaanu ka dhammaanin ilaa uu dhaqaajiyey wa fisaaluhu fii caamayn ka gurintiisuna waa laba sano laba sannadood ayuu hiigayey islaantii iyada ahayd uurka kusoo siday anishkur lii buu ilaha yidhi aniga i mahadnaq waliwaalidayk iyo labada ku dhalay ilaya almasiir xaggayga ahaatay halka loo soo noqonaya anaadi hor iman marka ashukru lilaahi waliwaaliday ayaad odhanaysa wain jaahadaaka hadday kugula dagaalamaan ay kugu hiifaan calaa an tushrika bi inaad ila caabudo maa laysa laka bihi cilmun wax aanad aqoon u lahayn macnaha wax alla wuxuu faa'iidaynaya wax ka soo socdo toona falaa tutiicumaha aqbalin falaa tuichuma markaasaa u yaala kaa yeeli maayo raalli haw saasunbaa madaxdiina lagula dhaqmaya abubakar sidiiq radia alaahu can radia allahu canhuma isagii aabihii abi quxaafa markii uu ummadda muslimiinta ay doorteena khudbadii bayaankii u jeedinaya waxau hi dadow madax baa layga dhigay kaydinku mudanna ma yihin markaan toosana i xoojiya marka aan leexdana i toosiya ee adeeca intaan ilaahay adeecayo haddaan ilaahay adeeci waayana aaco idinkuma lihin wasaaxibhumaa wanaaji fi dunyaa macruufan adduunyada la dhaqan macruufan si wanaagsan ula dhaqan xataa hadday gaala yihiin xaqiisii wuu leeyahy waalidku oo waa loo samafali uun watabic waxa aada raacdaa sabiila man anaaba ilay cidda aniga ii toobad keenta igu soo xidhiidhsata igu hagaagsan kuwaa jidkooda mar waman yushaaqiq arasuul min bacdi maa tabayana lahu lhudaa ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا قفك رسولك يا مؤمنين يا صالحين تجدكودا كبايدا اوركيسا ku xiriirsada dadka aafooday halkaas uu ka dhacaya naartaas ku dhacaya macnaheedu waxa weeyaan waalidku xaqiisi adduunyada ha yeesho laakiin cidaad ka tala qaadanayso cidaad ku dayanayso cidaad awliya ka dhiganayso waa muuminiinta thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum xaggayga ahaatee halkas loo soo noqonaya waan idiin warrami doonaa bimaa kuntum tacmaluuna camal waxaad samaynayseen labada aayadood waa xaqii waalidka iyo waladku isku lahaayeen qisadii luqmaan baa halkii kasii socotay iyo dardaaranku siinayey inankiisa yaa bunaya inankaygiiow laa inahaa arrintu waxay ti ama inahaa gafku inta ku haddii ay ahaato mihqaala xabbatin min khardal geedka khardalka laydhaa midhaha yaryar xabad yar haddii uu gefka uu qofku sameeyay xabad yaroo ka mida uu leegi innahaa qisadu waxay tahayna waa la odhan karaa arrintu waxay tahay inta ku midqaala xabad haddii ay tahay camalkii qofku xabad yar wax leegoo min khardalina fatakun fii sakratin dhagax bartankii ay ku jirto dabad iyo ifba aanay soo usoo bixin ee dhagax gunta ay ugu jirto aw fi samaawaati aw fi lard ama samooyinka iyo dhulka xabadaa yar ay ku jirto yaati biha allah ilaahay unbaa keenaya ina allaha latiifun khabiir ilaahay baa wax walba ogsoon oo xogaal waa latiif aad buu cilmigiisuu dheeryahay khabiir xogaal buu yahay latiif naxariista iyo waa noqotaa calimba ilaahay cilmigiisu saasuu dheeryahay muraaqabada ilaahay ogow ilaahay inaad ka libdhayso hamoodin aabbo alla inuu ku eegayo la soco yaa bunaya inankaygiiow aqimi salaata cibaadada salaada la yidhaahdo oog waamur bilmacruufi waxa wanaagsan dadka fard wanha cani lmunkari waxa xunna u diid wasbir xejiso calaa maa asaabak adkayso wixii kusoo gaadhaya ku sabir nolosha sidaa u fahanoo nolosha kadeedkeedu waa badan yahoo intanoo arrimoodba sabir bay u baahan yihiine xejiso ina daalika arrimaha aan ku faraya min casmi lumuur arrimaha mudakarkaa weeye ee taabagalka ah ee muhiimka ah min macsuumaati alumuur waa arrimaha kama kacdada tawaaducii iyo adabtii iyo akhlaaqdii fiicnayd buu sii furo waxa uhi walaa tusacir hamaroorinin khaddaka dhabankaaga linnaasi dadka hamaroorinin linnaas liajli innaas dad kula hadlay adoo ka kibraya afka dhankaa ha usii duwin ama linnaas can innaasi dadka afka xagga ha uga duwin sacarka waxaa la yidhahdaa cudurka geela ku dhacee qoorta marmarooriya maxaa la yidhaha gudaan mise ruquus waxaad tidhaahdaba awrkii unbaa qoortiisii ama neefkii geelahaa ayuunbay saamurkacyo u yeelanaysa oo marmaroorsanaysa saasoo kale ha isu maroorin macnaa adigoo qofkan ka kibraya oo leh inkan wejiga la siiyo ma mudnaa walaa tamshi fi lard dhulkana ha soconin maraxan adigoo isjejebinaya oo isqaadqaadaya kibirka iska dhaaf intaad tahay dhaafi maysa ina allaha ilaahay laa yuxibu ma jecla kula mukhtaalin fakhuur kula mukhtaal mid kasta oo kibir badan xarago odhan mayno waayo xaragada way fiicantay aan kibirka lahayn ee qofku dharkiisa iyo agabkiisa iyo nadaafadiisa u ilaashanayo siduu nabigu saxaabigii u saxayay laakiin waa mukhtaal mid kibir badan oo fakhuur faam badan oo waxaanu ahayn suqaati waqsid dhexdhexaysa fii mashika socodkaaga socod nin weyn soco oo markaa aanay kadlayn iyo kibir iyo kuurkuursi toona aan lahayn intaa inaad kuurkuursato daciif iska dhigta maya inaad kadlayso maya oo dee si sharafta kaa luminaysa laakiin waqsid fii mashik socod nin weyn nabigana calayhi salaatu wasalaam marka uu soconayo waatii aynu tilmaamayna sida siirada awsaaftiisii khilqiga ahayd ku sugnayd inuu si mudakar ahoo taabagala u soconayo waqdud min sawtik sawtkaagana kala haki bacda sawtika hoos u dhig sawtka qaarkii waa loo baahan yahay in kor loo qaado haddaad adaamayso iyo haddii aad cid u yeedhayso mararka qaarkood waa loo baahdaa minta tabciidiyadii waxay tilmaamaysaa meeshaan kor looga baahnayn in loo qaado ina ankara laswaat dhawaaqyaasha waxaa loogu necbayay la sawtulxamiir dabeerka sawtkiisa nebiguna waxa uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam digaagga codkiisa markaa maqashaan malag baa soo degaya dikriga ogaada laakiin dameerka markaa maqashaan shaydaan buu arkayaaye isticaadada ogaada acuudu billaahi min ashaydaani arajiim waxyaabaa lagu sii kalaadeysanayay ka mid tahay qayladiisa iyo codkaa markaa qofkii kolkiiba ka nixinaya ilaahay wuxuu ihi alam tara miyaanad alam tarow miyaydaan arkaynin an allaha sakhara lakum ilaahay wuxuu idiin sahlay maa fi samaawaati wamaa fi lard waxaa cir iyo dhulba ku sugan samooyinka iyo dhulkaba ku sugan ayadda waxaa laga faa'iidayaa bay leeyihin culimadu wax kastoo caalamkan ku sugan inuu mubaaxinooyo ilaa wixii sharcigu inaga xaaraantinimeeye mooyaane taasoo laga faa'idaystay qaacidada ah ana alasla fi lashyaai alibaaxa shay walba waa inuu mubaaxi noo yahay tasarufaadka cunnada dhirta dhaqdhaqaaq wixii dhib leh ama mafaasid kale ka timaada mooyaane wa asbaqa calaykum ilaahay wuxuu dhammaystiray dushiina nicamahu barwaaqadiisa daahiratan wa baatina mid muuqatiya mid qarsoonba oo nicmada midi waa inoo muuqataayo waa tan buurburana aynu arkayno nicmooyinka qaar baa jira baatinahoo aynaan arkayn oo aynaan nicmaba u dareemayn laakiin qofku markuu waayo uun uu garto mid jirhkaagaa mid deegaankaagaa mid xoolahaaga ah marka nicmooyinka qaarkood baa goorta la waayo uun qofku uu ku baraarugaa wa min annaasi waxaa ka mida man yujaadilu fillaah ilaahay mid ka murmaya arinkiisa iyo tawxiidkiisa iyo awoodiisa biqayri cilmin buu ku murmayaa caqli xumo macnaha cilmi iyada oo aanu jirin ku salaysan caqli walaa hudan hanuunna ma jiro walaa kitaabin muniir iyo kitaab waadixa intaa midna ma hayo macnaheedu waxa weye daliil caqliya iyo ku naqliya midna ma jiro ee muran unbuu la soo taagan yahay ilaahay waxaa ma laha saa ma yeeli karo taasuu la soo taagan yahay waidaa qiila marka lagu idhaahdo lahum kuwa noocaasa itabicuu raaca maa anzala allaahu ilaahay qur-aanku soo dejiyey qaaluu waxay odhanayaan bal raaci mayna natabicu waxaanu raaci doonaa oonu ka diin dhigan maa wajadnaa calayhi aabaana aabbayaasha iyo wixii aanu ku helay aabbayaasha iyo waxay dhaqan iyo caado ka dhiganayeen baa noo diina arrinkooda waa halkaa saasay leeyihin waa mushkilad weeye awalow kaana aabaa awalow kaana shaydaanu buu ilahay yidhi ayatabicuuna aabaahum bay ka dhigantay hamsadu ficil maxduufay daakhil ku tahy ayatabicuuna aabaahum bal la yaaba oo aabbayaashood miyay iska daba heensaysanayaan oo iska dabagelayaan walow kaana shaydaanu shaydaan hadduu yahay yadcuuhu mid ugu baaqaya ilaa cadaabi saciir naar holcaysa cadaabkeed hadduu shaydaankii gacan haadis ku wado oo aabbayaashood gacan haadiskaa uu ku kaxeeyey oo naar uu geliyo iyana miyay sii soconun wax lala yaabo wey waman yuslim buu ilaha yidhi kaa haddaad aragtay halkuu ka dhacay ba hadda kana eeg hagaagiisa addoomuhu caalamka ku noolay dadkan ay u qaybsan yihin waman yuslim ka dhiibee hogaamiya wajhahu ila allah cidda wejigiisa ilaahay u hogaamisa ee ilaahay ku xidhiidhsan wa huwa muxsinun isagoo samafalo ah faqad istamsaka kaasi wuxuu ku dugleeyu irkaday bilcurwati alwithqa xadhiggii adkaa mareegtii adkayd ee aan go-aynine layidhi lanfisaama lahaa aan go-ayn xadhiggaa adag waa islaamnimadiiba ku dhegay waxay ka nabadgelinaysaa meel kastuu ka dhici lahaa meel kastuu ka duuli lahaa ilaa ay gaadhsiiso halka qaayadiisi iyo ujeedadiisu ahayd marka waxa ay tilmaamaysaa waman yuslim wajhahu ila allah aamana billaahi wastaslama lah iimaan iyo islaamnimo qofka laga helay wa huwa muxsinunna waxay u taagantahay wa camila saalixan saalixantii halkeedii bay u taagantahay macnaha ixsaan baa camalkiisa weheliya waa camal ay ku jirto daacadnimo iyo iyo diin raacid ayaa ku jirta wailallaahi caaqibatu lumuur arrimaha cidhibtooda allaa leh qofna ka aafeeyo qofna u hagaajiya waman kafara ka gaalooba baa ilaahay uhi falaa yaxsunka kufruhu gaalnimadiisu iyay kumuru gelin kani dad buu ku ibtilayn qaar buu ku hadlayn waxba soo reebi maayo isagoo halaagsan fikirka noocaase faraha badan waxba ha warwarin ilaynaa marjicuhum xagga iyagoo ahaaday halkay usoo noqdaan anay hor iman buu ilahay yidhi fanunabbi'uhum bimaa camiluu waxaanu u warrami doonaa waxay shaqeeyeen arrintu ma aha oo keliya warbixin la siinayo oo la odhanayo hebelo waxaasaad qabatay oo waxaasaad qabatay laakiin waxa weeye arrinka ka muuqanaya waa xisaabtii adkayd ayaa la xisaabin doonaa iyadoo lagu fadeexadaynayo khalqiga dhexdooda ina allaha caliimun bidaati suduur laabaha waxa ku sugan buu ilaahay ogsoonyi taasoo macnaheeda uu tilmaamayo kol hadduu ilaahay ogsoonaa qofkani wuxuu ku fikiraya wixii ku hilaa ee gudihiisa ku idmaarnaada kol hadduu ogsoon yahayba dee maxaad u malayn ku qowl iyo ficil ka soo baxay numaticuhum buu ilahay yihi waanu u raaxayn doonaa dadkan diin la-aanta iyo ilaah la-aanta ku dhacay qaliilan in yaroo ifka ah ifka laftiisu dee waa meesha kadeedka iyo hawsha ay ku qabaane iyo diiqa iyo cidhiidhigaoo qof aan iimaan lahayni sidiisaba raaxo maleh laakiin kolka aakhiro iyo cadaabka iyo balaayada dambayse loo eego halkani waa raaxo oo markuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam addunyaa jannatu lkaafiri wa sijnu lmu'min adduunyadu waa jannada gaalka iyo qofka muuminka xabsigiisa gaalku hadduu faqriga iyo balaayada ugu badan halkan ku qabo jannuunbay u tahay marka cadaabka dambe loo eego qofka muuminka ahi hadduu ugu raaxo badan yahay halkan oo wax walba uu ku haysto xabsi unbay u tahay kolka loo eego barwaaqada u dambaysa laakiin maaha dee in looga hadha iyaga adduunyo uma nadaruhum buu ilahay yihi waxaan u dhibgelin doonaa ilaa cadaabin qaliid cadaab aada u kadeedan qallafsan oo adag walain sa'altahum haddaad weydiisa nebi maxamedow man khalaqa asamaawaati waalard caalamka kole iyo samooyinka iyo dhulkaba yaa abuuray layaquuluna allah wuxuunay ku odhanayaan ilaahay baa abuuray khalaqa allaahu asamaawaati waalarda wey ayay odhanayaan taa ma dafiri karaan qul waxaad tidhaha alxamdu lilaahi mahad ilaahay baa leh ilaaha loo daayo wixii daliilka ahaa iyo wixii awoodda badani ay ka muuqanayso bal akharuhum laa yaclamuun intooda badane waxba ma garanayaan oo cilmi ma jiro dee kol haddii ay ilaahay xaqiisii kala qaadeen oo kii rabbinimadana ay qirayaan kii cibaadadana ay diidan yihiin lilaahi maa fi samaawaati walard ilaahay wuxuu leeyahay keligii oon cidi ku wehelin samooyinka iyo dhulka waxa ku sugan kolkii hore samooyinka iyo dhulka ahayd iminkana samooyinka iyo dhulka waxa ku sugan oo waxa la caabudaya ilaahayaasha lagu sheegayna uu ku jiro wuxuu u leeyahay wuu abuuray wuxuu u leeyahay wuu maamulaa wuxuu u leeyahay addoonmay wiy ina allaha huwa alghaniyu alxamiid ilaahay waa mid qani oo kaaftoon oo mahad laho waxaan markuu abuurayay baahi maaha inuu u baahan yahay maaha waxba isaga u noqon maayo dhammaantood haddii la wada waayo alla awooddiisii aragta ee cilmigiisana eg walow anna maa fi lardi aayadduna waxay soo degtay mar ay ku faaneen niman yahuudaha la yahuuddana marar badan baa warbixin ay soo siin jireen cahdigii maka nimanka gaalada ah inay cilmi leeyihiin oy leeyihiin towraad baa ilaahay ku sheegay xigmad inay tahay waxaa kaloo la yidhi qofka xigmadda la siiyana wax badan baa la siiyey marka annaga waxba nooma dhinna inaad naga tala qaadataana waxna weydiisaan unbay tiri ilaahay baa yidhi walow anna maa fi lard haddii waxa dhulka ku sugani oo min shajaratin dhir uunahay geed uunahay aqlaamun qalima uu noqdo waxalla waxa geed taqaanii noocuu doonaya ha ahaadee hadduu wada qalin noqdo oo qalin midhan isu rogo intoo la qorqoro la yaryareeyo waalbaxru baddiina albaxr ashaa jinsiye ah ay albixaar bay ka dhigantahay kolka kullu lbixaar badahoo dhan iyadoo la ogsoon yahay caalamkuna dee intiisa badan inay biyo tahay badahaasoo dhammina yamuduhu iyada oo uu xoojinayo min bacdihi intii uu dhammaaday sabcatu abxurin toddoba badood oo kale oo kuwan maanta leeg hadday soo kordhiyaan oo wada khad laga dhiga dabeed maa nafidat kalimaat ullah ilaahay kelimooyinkiisu ma dhammaadeen haddii la yidhaahdo ha la qoro ilahay cilmigiisu waa kaa waa badweyn bad waxalla waxaad aragtee biyo ah ee maabka adduunyada markaa saa u eegta aada la yaabayso haddii toddoba kaloo intaa leeg lagu daro wada khad ay noqdaan waxana wada qalin la isku wado maya may dhammaadeen idan markaa insaan inuu sheegto aqoon maya ina allaha casiizun xakiim ilaahay baa awood iyo ammaan bale casiiz kii wanaagsan weeyaan xakiim kii shay walba halkiisa dhiga wey midna meeshiisa la seegin maa khalqukum abuurkiinu ma ahaanin walaa bacthukum iyo soo noolayntiis soo noolayntiina dambe aakhiro la idinsoo saaraya ilaa ka nafsin waaxida waa naf keliya xalla waxaa tiinay farabadantiin markuu ilaahay idinsoo celinayay qof quri waa isugu midu in allaha samiicun basiir wax walba ilahay wuu maqlayaa wax walba wuu arkayaa wuxuu maqlayaa u arkayaa qaar dafiray soo noolaynta dambe alam tara miyaanad arkayn an allaha yuuliju leyl ilaahay habeenkiibuu dhex dafsiiyaa fi nahaari maalinkiibuu dhex gelin wa yuuliju nahaara fi lleyl maalinkiina habeenkuu dhex gelin oo kanaa qayb ka qaadanaya jilaal gugiyo jilaalkii waa adiga arkay si ay isu dhex gelayaan weliba dee inagu dhulbari baynu ku naallaada wax badan ma dareennee dee waddamada qaarkood sida waqooyiga adduunyada oo kale dee marna labaiyo labaatan saacadood ayuu habeenkii noqonayaa marna laba saacadood buu maalinkii noqonaya taasay isu kala isu dhexgelaya ilaahay baa isbedbedelkan ku sameeyey waalqamara wasahara ashamsa waalqamar labadanna ilaahay wuu sahlay kullun yajrii mid kastaaba wuu soconaya oo waa wareegaya ilaa ajalin musaman ilaa muddo magacaaban inta laga gaadhayo oo ilaahay agtiisa ku cayimanoo waktiga uu yihi wa jumica ashamsu waalqamar marka labadoodaba la isku dhuftay meesha ka baxaan ilaa waktigaa laga gaadhayo wa ana allaha bimaa tacmaluuna khabiir camalkaa samaynaysaan oo dhan ilaahay xogogaal buu u yahay marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa kii abidarbu ku lahaa maalin iyadoo qoraxdu ay sii dhacayso ma garanaysa abidarow halka istaagayso uga warbixiyey nebigu ilaa waxau ihi way soconaysaa ilaa ay ilaahay carshigiisa ku hoos sujuuddo kolkaasaa la farayaa inay soo baxdo oo wareegeeda halkii ay kasii waddo waxaa iman doona wakti oo soo dhow la odhan doono halkii aad iminka ka timi ka noqo halkaad ka dhacday dib uga noqo macnaheedu waxa weeye habu wareegeedu sidii uu ahaa unbuu cagsi isu rogayaa say u wareegi jirtay hadday dowraan iska lahayd tii uunbaa cagsi noqonaysa oo isbedelaysa dalika arrintaasi waxay ku timi oo intaasoo awoodoodba ay ku yimaadeen biana allaha huwa alxaq ilaahay baa xaq ahoo baatil ka dheer yahay oo awood badan wa anamaa yadcuuna min duunih waxay caabudeen inaan la ahayn albaatilu waa ku buray oo baabaayo oo tawafo la waayayo waxna ilaahayna waa mid jira kuwana waa waxaan asal lahayn wa ana allaha ilaahay baa huwa alcaliyu alkabiir alcaliy kii sarreeyo wey wax walba ka sarreeya alkabiiru ee weyn alkabiiru lmutacaal alam tara miyaanad arkaynin أن, ال- أن الفلك awadaha ilaahay baleeg oo caalamka marmaro bad iyo beriga iyo kor iyo hoos iyo bahada kolba dhan aragga u dhaqaaji ana alfulka doonyihii tajri waa soconaysa filbaxri badda dhexdeeda binicmati illaah ilaahay nicmadiisay ku soconaysa awoodiisa weeye nicmadiisu iyo naxariistiisay ku socon binicmati illaahi bay la socon barwaaqo iyo masaalix bay dadka iyo manaafic bay usiidaa liyuriyakum min aayaati si uu idin tusiyo awoodihiisa aayaadkiisa marna waxaa looga baahan yahay sabir marna waxaa looga baahan yahay shukri waxaynu odhan karnaa nicmada laftigeeda labadaa u wada baahan sabir bay kaaga baahan tahay nicmadu inaanad ku kibrin mahadnaq bay kaaga baahan tahay si ay u joogto waidaa qashiyahum markuu daboolo mawjun mawjadi kolkay daboosho ka dulali daruurahoo kale ah hirar waaweyn oo daruuri kolka ay mawjadi soo kacaan baddiina ay dhex marayaan doonina ay fuushan yihin dacaw llaha rabbi bay baryaan mukhlisiina lahu diin iyagoo ilaahay baryada u gaar yeelaya keligii falamaa najaahu min albar kolkuu ilaahay beriga u nabadgeliyo fa minhum muqtasid mid dhexdhexaystay xaggii camalka ayaa ka mid ah iyo mid diiday bay isugu jiraan cikrima ninka la odhan jiray intii aanu islaamin baduu maray wakhtigii nebiga ka baxsay calayhi salaatu wasalaam fatxu maka isagoo badweynta ku jiray dabeedna doonidii heeda dowday halkanaa dadkii u gaadhay baryadiibaa badatay markaasaa waxa uu leeyahay ilaahay hadduu halkan iga saaro oo uu iga badbaadiyo dib ugu noqon maayo kolkii dabeedna berrigii la tegey ayaa uu isagu halkiisii kasii waday fa minhum muqtasid kuwaa ilaha uu sheegay dhexdhexaystay hagaagay wey war ilaahay halkii aan ku barye iga soo badbaadiyey dib uga noqon maayo oo caasii maayo wamaa yajxadu biaayaatina aayadaha iyaga ma dafirayo ma diidayo ilaa kullu khataar kafuur mid ballanfuryo badan haa khataar mid ballanfur badanoo khaddaar ah oo ballantuu ilaahay u qaaday ka baxay oo gaalnimo badan kaasaa ilaahay aayadihiisii diiday yaa ayuhannaasu buu ilahay yidhi dadow isku wada jir oo gaal iyo islaamba alla u baaqiye ittaquu rabbakum ilaahayna ka cabsada huwa ahlu taqwa wa ahlu lmakfira mid laga cabsadoo dembi kuu dhaafa ilaahay isaga uunbaa ugu habboona ilaahay ka cabsada wakhshaw yowman maalina ka warwara laa yajzi waalidun aanu abaalinaynin mid wax dhalay can waladihi kii dhalay aanu waxba ka gudi karayn oonu waxba ka difaacayn oona waxba ku tarayn walaa mawluudun kula dhalayna huwa jaazin ma ahaanin mid abaal marinaya can waalidihi shay-an waalidkiisii waxba kama gudi karo waxa uu ka gudayaa waxa weeye wax lagu yeeshay kama bixin karo gaashi ma damiin kama noqon karo balaaya kusoo jahaysatay kama deerifayn karo ina wacd allaahi xaq ilaahay ballantiisuna waa dhab sidaa uu idiin sheegay in la kala yaacayo sidaa uu idiin sheegay lexejecladu ku walba inay ku goonintay intaasi waa dhab wey falaa taquranakum alxayaatu dunyaa ilaahay dardaarankii ayuu bixinaya addoomaha uu siinayay markaasaa rabbi waxa uhi ya idin dagin alxayaatu dunyaa noloshan adduunyada ifka noloshan dadku ay ku haystaan iya idin dagin nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay ina haadihi dunyaa xulwatun khadira adduunyadani waa macaan markay dadku cuncunayaan cuncunkeeda kolka la yaro eego way iska macmacaantay kolka la eegana waa iska cagcagaar bu waa iska cagaar qof kolkuu eego xoolihiisa iyo mood iyo nool iyo uu daadaawanayo iska cagaar laakiin qofka xaqeeda ku qaata ayuunba halkeeda ku bixiyuunbaa nabadgelaya walaa yaquranakum billaah ilaahay uu iska kiin horkeenin alqaruuru kii wax tegay shaydaanku wuu ku wadaa wuu ku wadaa ilaahay buu kaa horgeynaya halkaad ilaahay ka amar qaadan lahayd aad ka dambayn lahayd ilahay baad ka hortegaysa walaa yaquranakum billaah ilaahay uu idinku kadinin alqaruur shaydaankaasoo shahawaadka iyo rabitaanka ku dhex fadhiisanaya shubuhaadka iyo wixii shukuugta ah kuu qurxinaya isaguna shaqadiisa halkaa ka wadaa ina allaha cinda alla cilmigu isagu ku uruuray dabeedna aayadda waxaa suuradda ilaahay uu kusoo gebagabaynayaa tuu nabigu u bixiyey calayhi salaatu wasalaam arrimuhuu u bixiyey mafaatiixu lgayb mafaatiixu lgaybi khamsun laa yaclamuhunna ila allah furayaasha qeybku waa shan buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ilaahay unbaa shantaana og marka sida ay fure ku noqotay waxa weeye haddii shantaa la ogaadana qeybkii kale waa la ogaanaya haddaan shantan la ogeynna qeyb kaloo la ogaanayaa ma jiro caalim lgaybi falaa yudhiru calaa qaybihi axadan ilaa man irtadaa min rasuul shantan cidna looma sheegin إن الله إله عنده أكتس وحاضر علم الساعة قيامة وغانشيد كور صورة الأفوف هي ملك أفك كوها يعروك لفتي سموها أمر كوكو دعمويان وينزل الغيث الراب كسودة شياه كورتا وسودة شينا يعيد كرانيسا ما جرتو أطاد مالها كأرركتي سادال إيا وحلا وضوضة saadaashu waa ugu dhowaan iyo saasaa ilaahay looga bartay uu ka duwaa uu dhaafiyaa wax kaluu keenaaba wayaclamu maa fi larxaam riximka iyo makaanka hooyooyinka uurka waxa ku jiru ilaahay ogaanaya haddii la yidhaahdo oo sababtan ajhiza soo baxday qalab casri ahoo inanka iyo inanta iyo inuu uur in inuu naqas yahay iyo inuu buro yahay iyo inuu ilmo yahay iyo wax badan loo kala ogaan karaya la maraaxil buu ilmuhu marayaa waktiyaashaasi waxaa jira wakti dee malaggaba la tilmaamay inuu ilaahay u diray oo ruuxda uu ku afuufayo oo camalkiisii uu qorayo marka ilmaha wakti aan waxba laga ogeyn baa jira waa run wey waxaa kaloo jira haddii xataa uu weyn yahay oo uurka lagu arkayo wax badanoo ilaahay mooyaane malag iyo insitoona ogaan karin baa jira jiniyo insitoona aanu ogaan karin baa jira oo macluumaadka ku xeerana ilmaha isaga wamaa tadrii nafsun nafina ma garanayso maadaa tagsibu hadan aroorta waxay calafan balka sheegaya waa kuma aroorta nooc wax uu la kulmi doono qofkaasoo uu calfan doono wixii uu ku talagalo u qorshaystee u barnaamujaysnaa iyo wax kale ma kala garanayo hor ilaahay unbuu isaga socdaa ilaahay amaha beeniya amaha rumaysnaadee waa mwaa musayar walaysa bimukhayar arrimahani waa arrimuhu insaanku ku ahaa mid iska socdo awoodda ilaahay ku soconayo wamaa tadrii nafsun nafina ma garanaysa biayi ardin tamuutu dhul ay ku dhimanayso dhul ay ku dhimanayso ma garanayso ee qofku halkaa wisiraha dhaafin halkanaa kuugu dhow kuugu ilaashiimo roon kuugu amni roon waa laga kaxaynuun muraadunbuu yeelan doonaa ina allaha caliimun khabiir ilaahay baa wax walba ogsoonoo aan waxba ka qarsoomayn